بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa dersigeenii konton iyo toddobaad ee kitaabkeenii addurar lbahiya fi ma yalzamu almukalafa min alculuumi asharciya anuga hadlayna weeyaan waxaan ku dhex jirnay xajka iyo acmaashiisa xajka sidaanu ka soo hadalnay wuxuu iska leeyahay arkaan wuxuu leeyahay waajibaad wuxuu leeyahay sunnooyin wuxuu leeyahay muxaramaad laga xarimay qofka muxrimka ah waxyaabo laga xarimay waxyaabo muxaramaad ah oo qofka muxrimkaa laga xarimana wuu leeyahay weeyaan haddaba intaasoo dhan ama qaybahaasoo dhan waan ka soo hadalnay oo waa qaybo aan hore u soo qaadannay waxaan gelaynaa oo fasalkeennan ka hadli doonaa dawaafka qaybihiis ayuu ka hadli doonaa faslun fi dawaafi dawaafka ayuu u fasal yahay ilaa dawaafku wuxuu ka mid ahaa arkaanta xajka ayuu ka mid ahaa weeye wa shuruuduhu dawaafka shuruuddiisu sabcatun toddoba weeye axaduhaa mid toddobadaa midkood duhrun daahir noqosho weeyaan qofka dawaafaya waa inuu daahir yahay baa shardi ah waa inuu daahir yahay weeyaan waxaa shardi ah inuu qofkaasu daahir yahay haddii kale dawaafkiisu ma ansaxayo wa duhrun ayaa la shardiyaa weeye daahir noqosho oo qofka dawaafaya waxaa loo shardiyaa inuu daahir yahay muxuu daahir ka noqonayaa can xadathin xadath waa inuu daahir ka ahaado binawcayhi labadiisii nuucba xaaluu xadathkaasu ahaaday al asqari kii yaraa iyo wal akbari kii weynaa qofku waa inuu daahir yaha baa lagu yidhi xadathka labadiisii nuucba waa inuu daahir ka yahay labadiisa nuuc xadathka maxaa looga jeedaa marka labadiisa nuuc waxaa looga jeedaa xadathka labadiisa nuuc waa inuu daahir ka yahay soo laguma odhanin xadathul asqar iyo xadathul akbar baa looga jeedaa maxaa yeelay nabigeenna sala allahu calayhi wasalam rasuulkeennu wuxuu yidhi addawaafu bilbeyt salaatun buu yidhi dawaafka kacbada la dawaafo waa salaad oo kale ou leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam tashbiih baliiqa baa la yidhaahdaa tashbiih baliiqa waa salaad oo kale weeyaan ilaa ana allaha qad ana allaha abaaxa fiihi alkalaam laakiin ilaahay hadalkou baneeyey salaadda laguma hadlo laakiin waa lagu hadlaa waxa weeye xajka asaga waa waxaan rabaa dawaafka asaga waa lagu hadli karaa weeyaan dawaafka asaga waa lagu hadli karaa oo asagu wuxuu aqbalayaa waxa weeye in la in la hadlo oo lagu hadlo ayaa macnaha macnaha uu aqbalayaa weeyaan laakiin laguma hadli karo maalan baa xajka laguma hadli karo waxaan rabaa salaada laguma dhex hadli karo laakiin dawaafka waa lagu dhex hadli karaa weeyaan nabigeenna marka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dawaafka kacbada la dawaafo waa salaad buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa ana allaha abaaxa fiihi alkalaama laakiin ilaahay baa wuxuu banneeyey hadalka faman takallama falaa yatakalam ilaa bikhayrin rawaahu alxaakim qofkii hadlaya waxaan khayranyow ku hadlin ou leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam dawaafku marka sidaasuu uga beddelan yahay asaga salaada hadal laguma ogola laakiin dawaafka hadalkiibaa xitaa la ogolaaday laakiin salaaduu la mid yahay oo wuxuu kala mid yahay salaadu waxay u baahan tahay dahaaro dawaafkana dahaaro la-aan lama samayn karo nabigii baa noo sheegay xadiid saxiixaynka bukhaari iyo muslim ah nabigeennu wuxuu leeyahay awalu shayin bada'a fiihi ee waxaa la wariyay liannahu nabiga awalu shayin bada'a bihi xiina qadima makka an tawada'a huma daafa bilbeyt markuu nabigu maka galay arrinkii ugu horreeyou sameeyey nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam wou dahaaro qaatay markaas ayuu kacbadii nabigu dawaafay waqad warada fii muslim annahu qaala quduu cannii manaasikakum iga qaata manaasigtiinna inuu nabigu yidhi baa soo aroortay sala allahu calayhi wasalam marka diintaan akhrinayno nebi moxamed baan ka qaadanay waxaa noo soo guuriyey asxaabtii asxaabtiina waxaa ka soo guuriyey taabiciintii taabiciintana taabicu taabiciin ilaa qof walbaa kitaabka uu akhrinayo ou ka soo qaata sheikhii u akhriyey waa diin sanad leh oo abtiris leh oo meelay ku xidhanta leh laakiin yacnii qof habeen madow keligii inta mabda isagu soo degsaday subaxii dambe dadku waa gaala iska bilaabay diin maba laga akhristaba man laa sanada lahu laa diina lahu weeyaan qofkaan sanad diintiisu aysan sanad ay tixan lahayn ilaa nebi moxamed laga gaaro kallaqiid bay culummadu dheheen waxay dhihi jireen taabiciintii asxaabta rasuulka la kulmay markaad rabto qof inaad diin ka barato inna haadaa diinun faanduruu canman ta'khuduuna canhu tani kani waa diin waxay leedahay diintu waddo loo ilaaliyo qofka aad ka baranaysana waa inaad ka fiirsatay dhihi jireen weeyaan qof walba diin lagama barto qof walba diin lagama bara karo weeyaan laasiyamaa bidcada diinba lagama bara karo hal kitaab lagama dhegaysan karo tafsiir lagama dhegaysan karo xadiidka ay akrinayaan lama dhegaysan karo waxa ay samaynayaan oo dhan sida diinta ku qoran waxba lagama bara karaba sababta looga bara waayana waxa weeye qofka haddii caqiidadiisu xumaato waxba lagama dhegaysan karo caqiidadiisu mar qofka hadday xumaato ilaahay hana badbaadiye diin in laga barta islaamku ma ogola marka rugnigan aan ka hadlaynaa waa dawaafka dawaafka shardiga koobaad shuruuddiisu kitaabku noo wadaye waa in uu qofku daahir ka ahaado labadii xadas baa la yidhi waa inuu daahir ka ahaado haddana matnigeenna wa can khabafin nijaaso waa inuu daahir ka ahaado fii thawbihi maradiisa wa badanihi jirkiisa wa madaafihi makaanu dawaafkiisa waa inuu nijaasadana daahir ka ahaado oo meesha uu ku dawaafayo iyo waa inay daahir tahay makaanka uu marayo dharkiisu waa inuu daahir yahay badankiisu waa inuu daahir yahay shardiga labaad oo shuruudda dawaafka ka mid ah waxaa la shardiyaa oo shardiga shuruudda ka mid ah faaniiha shardiga labaad sadrul cawrati cawrada asturideeda weeyaan qofka dawaafaya waa inay cawradiisu asturnaato dahaarada intaanan ka gudbin dadka xajka aada waxaa laga dhaadhiciyey dahaaro la-aan iska dawaafa waxaa laga dhaadhiciyey qof hadduu ku taabto weese buri mayso haddaa laga sii shaqeeyey intaan la geyn meeshiiba baa la yidhi nin ee rag iyo dumarku weese iskama jebiyaan markaabay dumarku iska dawaafayaan iyadoo intaasoo mar gacantoodii u nin ku dhacay oo waxa weeye meesha ay marayso dhib mala baa loogu shekeeyey dadkaas dawaafkoodii waxba kama jiraan mar haddaan dawaafkoodii wax ka jirin shala maxaan soo marnay weligood waa muxrimiin dadka soo laabanayood arkayso waajib waxaa ku ah xajkiibaa weli waajib ku ah barafuun inay istaabsiyaan uma banaana gabadh iyo wiilka isqabaa inay istaabtaan uma banaana ilaa xajkii si dhamaystiran uma soo samaynay mar haddii xajkii aysan soo kamilin xalaal noqon mayaan ayagu labadii isqabtay xalaal isku noqon mayaan cijiyaha inay iska gooyaan xalaal u noqon mayso barafuun inay istaabsiyaan xalaal u noqon mayso dharkii aan soo marnay gabadha inay daboosho wejigeeda inay daboosho xaraam xalaal u noqon mayso gacmaha inay wax ku xidhato xalaal u noqon mayso ninku inuu dhar tolan qaato xalaal u noqon hal lays ilaaliyo xaj baa inta la maqlay ha layska aado baa waxaa laga yaabaa ayadoo la dembaabay oon xaj kaa ansixin oo wax aad samayda saxba ah inaad soo laabato waxaa laga yaabaa adoo muxrima guriga inaad ku soo laabato shalay sawjadaadii kuu bannaaneed maanta inay xaaraam kaa tahay zawjka gabadhii ninkeedii u bannaanay inuu xaaraam ka yahay xaj bay aaday ayadoon arkaantii soo kamilin oon dawaafkii dhammaystirin oon sacyigii dhammaystirin ay soo laabatay oo xajkeedii sidii loogu leeyahay weli waa muxrim weeyaan xaj bay xarmanta maadaama ay muxrim tahay barafuunku waa ka xaaraam maadaama ay muxrim tahay zawjkeeda waa ka xaaraam haye cilmiga hala barta waa ummadda waa lagu kari waayey cilmiga hala barto diinta hala akhristo culummada waxa weeye maalin walba laydiin caynayo diintaas saxa bay ummadda u akhri jireen weeyaan markaabay dad wanaagsan oo diinta yaqaan bay soo saari jireen kuwa maanta aan been maahane wax kaloo laga faa'iidaa jirin ayaa adduunka oon ku soo badanaya saacad walba markaabaa culummo loo maleeyey waana lagu khaldamay allahana badbaadiyo marka waxaa la rabaa sadrul cawra shardiga la yidhaahdo waa shardiga labaad oo dawaafku leeyahay qofka cawradiisu waa inay asturnaata baa la yidhi maxaa yeelay shardigaasu waa waajib baa la yidhi waxaana loo deliishadaa xadiis bukhaariya muslimba ay warinayaan oo abi hurayra uu nabi moxamed ka wariyey sala allahu calayhi wasalam nabigeenna waxaa la wariyey sayidana wuxuu yidhi abi hurayra dheh bacahanii abubakrin fi lxajati alatii amarahu calayha rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam sayid abubakar baa i diray xajadii ou nabigu madaxda uga dhigay waa sanadkii sagaalaad oo xajatulwadaac ka horeyday oo dadka waxaad ogeysiidaabaa lagu yidhi abi hurayro sanadkan ka bacdi qof gaala xajka ma iman karo walaa yaduufa bilbeyti curyaanu fiiri shardiga fiiri beytka ilaahayna qof aan dhar wadani ma dawaafi karo qof cawradiisu bannaan tahay ma loo oggolo weeyaan waxa kaleeto oo u daliila nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis imaamu muslim iyo abu daa'uud iyo ay wariyeen ummu salama waxay nabiga ka warisay nabigeenna ayay su'aashay gabadhu ma ku tukan kartaa diraca iyo qimaarka ayadoon maro hoose ama gorgorad hoose aan wadanin markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa kaana dircu saabiqan yuqaddii duhuura qadamayha nacam ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hadday marada diraca maro weyn tahay oo lugaha dhan oo u asturayo ilaa goomadaha xataa in la qaryaa la rabaahe haa buu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam haa buu yidhi waa loo ogol yahay weeyaan hadde salaadba salaad ma salaadana dawaafka maxaa la yidhi dawaafku waa salaaduu la mid yahay waa naga hadda soo maraynay marka xukunkaas halkaas baa laga qaadanayaa weeye sidaas baa la yidhaahdaa marka macnaha waxa weeye gabdhuhu markay dawaafayaan waa inay sida salaadoo kale u asturnaadaan weeye waa inay asturnaato waa inay asturnaato weeyaan astur baa calaa xaasil shardi ah sadrulcawra shardiga saddexaad haalithuhaa midka saddexaad bad'uhu bilaabidiisa dawaafka bilxajaril aswadi xajaru aswadka in laga bilaabo waa shardi weeyaan oo marka la dhammaynayona asagaa lagu dhammeeyaa marka la bilaabayona dawaafka asagaa inta la qaabila laga bilaabaa muxaadiyan xaalu qaabilayo lahu xajarka bimankibihi alaysari garabkiisa bidix buu qaabilinayaa markuu dawaafka bilaabayo saas markaad u dhaqaajinaydo garabkaagaan bidix baa qaabishan raabicuhaa shardiga afraad oo ka mida shuruudda dawaafka an yajcala albeyta kacbada waa inuu ka yeelo can yasaarihi dhinaciis bidixdaa dhinaca bidix waa inay kacbadu ka marto weeyaan maaran xaal uu yaha mid maraya ilaa jihati alxajari xajaru aswadka dhinaciis khaarijan xaalu ka baxsan yahay can ilbeyti iyo wa can shaadirweyhi jidaar gaabkiisiiba shaadirweyn waa macnaha jidaar yar oo markii qurayshtu ay dhisayeen kacbada waktigii rasuulkeena adduunka xitaa uu joogay soddon iyo shan sano meelaha nabigu jiraye calayhi salaatu wasalaam derbi yaroo inta nafaqadii lawa xalaala bay raadinayeene ku yaraatay ay ka soo laabteen oo gaabanoo meesha ku yaallabaa shaadir weyn la yidhaha magaciisa marka qofku markuu dawaafayo horta wuxuu ku dhex jiraa masjidulxaraam wuxuu ka baxsan yahay kacbada iyo jidaarkeeda gaaban iyo xijru ismaaciil badankiisa iyo maradiisu waa inay ka baxsanaadaan korkooda halkaa kacbada korkeeda saa u dawaaf saa u dawaaf shaashadaa mar walba ka fiirsatiin dadku saa ugu wareegaya meesha yartaa kacbadu ku taallo meesha yartaa kacbadu ku taallo weeyaan hadda kacbaduna waa meeshii ou macnaha mako ay ku taal kacbada ilaahay weeyaan waa meeshii nabi moxamed ku dhashay sala allahu calayhi wasalam dad baa waxaa iskaga qaldamaa meesha nabigu ku aasan yahay iyo meeshuu ku dhashay nabigu madiinu hadda ku aasan yahay laakiin meeshii rasuulka uu ku dhashay oo nabiga rasuul looga dhigay oo loo xajiyo oo kacbadu ku taal waa maka maka iyo madiina xaramayn baa la yidhahdaa labada masjid saddexda masjid oo masaajida ugu fadliga badan masjidulxaraam ayaa u horeeya masjidka madiino ayaa ku xiga masjidul aqsa ayaa ugu darajo hooseeya weeyaan saasay u kala horeeyaan saddexda masjid oo masaajida u fadli badanna waa la yidhahdaa waa in qofku marka uu ka bilaabo dawaafka xajaru aswadka isagoo ku qaabilaya garabkiisa bidix shardiga afaraad an yajcala albeyta kacbada waa inuu ka yeelaa lagu yidhi can yasaarihi maaran xaal uu yahay mid marayo soconaya ilaa jihati alxajari khaarijan ou ka baxsan yahay haddana can ilbeyti kacbadii iyo wa can shaadirweyhi jidaargaabkeeda iyo wa can xijrihi xijru ismaaciil waa qolkii yarka ahaa weeyaan xijru ismaaciil meesha la yidhaahdo waa inuu intaasoo dhan ou ka baxsanaadaa weeyaan waa inuu ka baxsanaadaa baa la yidhi can xijri xijru ismaaciil wa albinaa almuxawat waa derbi yaroo wareegsan dhismo yaroo wareegsan oo rugniga la yidhaha shaamaynka labada rugniyoo shaamaynka layidhaha udhaxeeya shaadirwaankuna waa macnaha alqadru aladii taraka min cardi aasaasi binaa'i albeyt khaarijan kaas weeyaan markii kacbadu macnaha daadku markuu dumiyey cinda hadmi albinaa'i assayl banowhu wa tacaahaduu an takuuna nafaqatu lbinaa'i min alxalaal ti haddan kasa hadlayna weeyaan waa inuu intaasoo dhan ka baxsanaado bijamiici badanihi wa thawbihi ujeeddada waxa weeye markuu qofku dawaafayo kacbada korkeeda dharkaagu saa inuu u saarnaada maaha waa inaad kulligaa ka wada baxsanaato xijru ismaaciil meesha layidhaha ha ku dhex jirin korkeeda shaadirweynka beyt ee kacbada kulli saas ugu dul wareeg ee ayada gudaheeda ha marin korkeedana wax sidaa hau saarin weeyaan khaamisuhaa shardiga shanaad ee shuruudda dawaafka kownuhu dawaafka ahaantii baa la shardiyaa fi lmasjid alxaraami masjidulxaraam dhexdiisa waa inaad ku dawaafto saadisuhaa shardiga lixaad kownuhu dawaafku ahaantiisaa la shardiyaa sabcan toddoba ou noqdo toddobadaasoo yaqiinan hubaal ah toddoba la hubo ayaa la doonayaa waa inuusan toddoba dawaaf ka yaraanin saabicuhaa shardiga toddobaad cadamu sarfihi qofka dawaafaya cadamu sarfihi dawaafka u leexintiisa in la waayo likayrihi kayri dawaafi oo u leexiyo cadamu sarfihi qofka daa'ifka ah iilidiisa waa in la waayo cadamu sarfihi dawaafka leexintiisa liqayrihi likayri dawaafi loo leexiyo dheh yacnii waxaa la rabaa markaad dawaafayso qasadkaagu waa maxay ma qof baad raacdaysanaysaa maya ma meesha waa dalxiis baad ku ugu wareegaysaa maya qasadkaagu waa inuu dawaaf ahaado wax kale how leexin haddii laakiin qof ka cararay oo raacdaynayo ama qof ka dhumay oo wareegan oo wareegayo ka daba ordayo isleeyahay soo qabo soo qabo soo qabo qasadkiisu dawaaf maahane wax kale u socda nabigeennuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa acmaashu waa niyo marka qasadkaagu hadduu noqdo qof inaad raacdaydo haddee dawaaf maaha qasadkaagu wax kalaad u socotaa weeyaan wa in kaana dawaafu dawaafku hadduu yahay laysa midaan ahaanin dawaafa nusukin cibaado iyo camal aad soo waday dawaaf ku dhex jira hadduusan ahayn ushturidda waxaa la shardiyaa fiihi dhexdiisa anniyatu haddii dawaafkaagu dawaaf nusuk nusuk waxaa looga jeedaa cibaado la soo waday mathalan ba cumraad waday ama xaj baad waday dawaafkaaanu hadduusan cumro ku dhex jirin ama uusan xaj ku dhex jirin ee dawaaf keligiisa aad samaynayso waxaa loo shardiyaa niyo in loola yimaado wa in kaana dawaafu dawaafku hadduu yahay dawaafa nusukin dawaaf cibaado la soo waday ku dhex jirana laa tushtaradu fiihi niyo gooni a looma shardiyo markaa niyo gooniya looma shardiyo waxaan gelaynaa dawaafka sunnooyinkiisa wa sunanu dawaafi kahiiratun dawaafka sunnooyinkiisu way badan yihiin minhaa waxaa ka mid a almashyu socod baa ka mid a fii jamiicihi dhammaantii la socdo ilaa licudrin in dan kallifta mooye dawaafka waxaa sunno ah kulligiiba in socod lagu sameeyo inay danu kugu kallifta mooye oo ay macnaha daruuro kale kalliftee kulligiiba so waxaa loo sunneeyaa baa lagu yidhi yacnii socod baa horta loo sunneeyaa almashyu baa la sunneeyaa baa lagu yidhi oo qofku uu socod macnaha kula yimaado ilaa in cudur kallifa mooye maxaa yeelay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam dawaafkii cumradiisoo dhan socod buu ku sameeyey hadduu daabad saaran yahay licudrin jaaza maxaa yeelay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam daafa raakiban fii xajati alwadaac wa kaana daalika liyuclima annaasa manaasikahum baa la yidhi waa kii lahay mar walba khuduu canii manaasikakum dawaafka marka waxaa loo sunnayaa almashyu waxa kaloo la sunneeyaa waa an yastalima inuu sallamsado alxajara alaswadda dhagaxii madoobaa biyadihi gacantiisa awala dawaafi dawaafka bilowgiisa xajaru aswadka inuu gacanta ku taabto wa an yuqabilahu inuu dhunkoodana waa sun oo wayadaca jabhatahu calayhi ee wejiga korkiisa uu saaro wayatakarara wa an yatakarara inuu soo celceliyana waa sunnu daalika arrintaa halaathan saddex goor waxaa la sunneeyaa oo sunnooyinkiisa ka mida baa lagu yidhi masalanba qofku markii uu dawaafayo shayga la yidhaahdo istilaamu lxajar weeyaan nabigeenu dhagax xajaru aswadka inta qaabilo ayuu sidaa nabigu u taabsan jiray gacanta u saari jiray weeyaan markaabuu nabigu weliba saari jiray afkiisa asagoo oynaya sala allahu calayhi wasalam markaasuu nabigu dhihi jiray sayid cumarow meeshaani waa meesha ilimta lagu daadiyo waxaa arrintaa fiican saddex mar inay noqoto ood gacanta sidaa u saarto ood dhunkooto ee ku dul sujuuddo mar kale ku laabo oo mar kale ku laabo oo mar kale ku laabo weeyaan sidaas baa fiican baa la yidhi waxa kale oo ka mida sunnooyinka uu iska leeyahay dawaafku wa an yarmala in uu rucleeyo koronkorto ay culammadu dhihi jireen alrajulu ninkii gabadhii laguma dhihin dumarkuay ku qaldamin fii dawaafin dawaaf dawaafkaasoo bacdahu gadaalkiisa sacyun ou ahaaday fi athalaatthi aluwali saddexda ugu horrayda dawaafka aad dawaafayso hadduu ka dambeeyo hadduu ka dambeeyo shayga la yidhaahdo hadduu ka dambeeyo waxa weeye sacyi ilaa sacyiga sidiisa waxaa shardi ah sacyiga waxaa shardi ah sidiisaba dawaaf inuu ka dambeeyo dawaafuu daba dhacaa sacyigu dawaafkaasu ama ha noqdo dawaafulquduumka ama ha noqdo dawaafka la yidhaha dawaaful ifaadada oo maalinka tobnaad marka haddii sacyigan ee dawaafkan haddaad sacyi ku xiji doonto saddexda ugu horrayda waxaa la sunneeyaa in uu waxa weeye inuu sameeyo ramal ramal inuu sameeyo weeyaan ramal baa loo sunneeyaa baa la yidhi yacni inuu rucleeyo weeye ramalka inuu macnaha degdego taas baa loo sunneeyaa weeye laakiin dawaafka waxaa shardi ah ramalka lagu sunnaynayo waa dawaaf bacdahu sacyun inuu ahaado oonbaa shardi ah weeyaan sidaas baa loo sunnayaa baa la yidhi waxaa kale oo ka mida sunnooyinka wa an yadabica in uu jintuuro fii dawaafin fiihi ramalun dawaafkii uu ramal ku jiro waa kii haddaan soo maraynay dawaafka ramal ku jira waa soo marnay ramalku waa degdegiddii weeye ou degdeg macnaha u sameeyo ama orad yar camal isagoo yacni waxa weeye isagoo wax ruclays camal qof ruclaynaya camal u ordaya dawaafka haddii marka ramalkaas aad samaynayso inuu jintuuro waa sunno jintuuridda maxaa looga jeedaa halkaa marada inta sidaa u soo rogo inuu halkaa muruqa hoostiisaa geliyo ee murqa kuuskuusan isku yeelo weeyaan nabi moxamed baa looga dayanaya calayhi salaatu wasalaam nabiga ayaa looga dayanaya maxaa yeelay rasuulka iyo asxaabtiisu cumra ayay la yimideen ramalkan bay sameeyeen go'yaabahoodiina waxay yeeleen taxta abaabdiihim abaabdihim kilkilaha hoostooda markaas ayay halkaa qoortaasaa uga soo tuurteen waa sunna marka weeyaan waa sunna baa la yidhi cadowga ayaa lagu qalbi jebinayaa mar haddii waktigii nabiga gaalada ilaa markaa meesha joogay si aysan markii hore ay waxay dhaheen baa la yidhi dad waxaa iman doona abaartii iyo cudurkii magaalada madiino ay baabi'iday nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cadowgu waa inaan tusnaa in aan nahay dad xoog leh si aysan annaga berri ka maalin noo soo hawaysan marka oysan macnaha u arkin inaan muslimku dadka muslimiinta xoog lahayn arrintaa nabigu marka waa sameeyey asxaabtiina way sameeyeen waana sunna baa la yidhi maadaama nabi moxamed sameeyey in la daa'imo waxaa kale oo sunna ah marka dawaafka ramalba hadduu ku jiro iddibaacna waa ku jira idibaaca macnihiisuna waa kan wadaalika bian yajcala waa inuu yeelo wasada ridaa'ihi go'iisa kore bartankiisa taxta mankibihi alayman garabkiisa midig hoostiisa go'ii horta halkan ha ka soo bixiyo markau halkan ka soo bixiyo kana inta ka soo bixiyo muxuu samaynayaa kabacdi wa darafayhi go'ii inta laga soo bixiyey maradan hoosteeda ah ama halkaa kilkisha hoosteeda ah calaa mankibihi alaysar halkaa garabka sidaa hau saarto ee haddana halkaa ka soo bixiyo muruqaanu sidaan haw tuurto maradu kana sidaan haw tuurnaado murqo kuuskuusan oo gaalka markau arko ou leeyahay war dadkan xoogooda sidii kuwii wakhtigii nabigaba ku dhacday ha naxeene oo gaaladu ha cabsadeene sidaasaa macnaha sunnaa buu leeyahay weeye waxaa kaloo ka mida sunnooyinka waa an yaqruba arajulu ninku inuu u dhowaado fii dawaafihi min albeyti dawaafka ou dawaafayo kacbada inuu u dhowaado oo beytka agtiisa ou maro ayaa la sunneeyaa weeyaan inuu u dhowaado waxa weeye ayaa la sunneeyaa ninku inuu u dhowaado macnaha kacbada beytka inuu meel u dhow ku dawaafo oo agtiisa ou maro ayaa la sunneeyaa alramalu ramalka macnihiisu waxa weeye taqaarubu khada khada tillaabadoo laysku dhoweeyo bisurcatin bilaa cadwin waa saamboobid saamboobid weeyaan ma la boo ma la boodayo ma la ordayo laakiin saamboobid buu samaynaya inta murqaha kuuso oo idibaacan sameeyo saas baa macnaha la yidhahdaa marka la xadeynayo nabigeenaana sameeyey ramala rasuulullahi min alxajari min alxijri min alxajari ila alxajari dhe halaaan wa masha arbacan saddexna nabigu ramalkan buu sameeyey afartii kaloo dawaaf ka soo hartana caadi buu nabigu iskaga socday calayhi salaatu wasalaam kacbada meel agteeda inuu ku dawaafaa sunno ah wa an yuwaaliya dawaafahu dawaafkiisa inuu xidhiiriyo ayaa la sunneeyaa wa an yusalliya bacda faraaqihi dawaafka faaruqidiisa ka bacdi inuu tukado ayaa loo sunneeyaa ragcatayni laba ragco khalfa almaqaami maqaamu ibraahiim gadaalkiisana oo ku tukado weeyaan laba ragco inuu tukado labadaa ragco in la tukado waa sunna weeyaan waxaana lagu tukanayaa khalfa almaqaami ibraahiim baa lagu tukanayaa baa la yidhi meesha la yidhaahdo maqaamu ibraahiim gadaalkeeda halkaasuu ku tukanayaa weeye halkaasaa sunnaa in lagu tukado inta yasara hadday arrintaasi fududaato weeye waa hadday u sahlanaato hadday u sahlanaato wa an yastalima alxajara alaswada bacda faraaqihi min aragcatayn labada ragco markii ou dhammeeyo waxaa la sunneeyaa in uu xajaru aswadkii in uu sallamsado weeyaan xajaru aswadkii oo markaan la dhunkoodo oo saa loo taabto oo saa gacanta loogu taabto waysalamsigu labada ragca markau dhammeeyo ka bacdi dawaafka wuu noo dhammaaday inkastoo masaa'il nooga hartay sacyiga ayaa noo haray masaladiisa masalada sacyiga faslun shuruudu sacyi arbacatun sacyiga shuruuddiisu waa afar alawalu an yaqaca waa inuu dhaco bacda dawaafin saxiixin dawaaf saxiixa ka bacdi oo min rugnin dawaafu rugni ow quduumi athaani an yabda'a waa inuu ku bilaabo fi lmarati aluulaa marka hore min asafa waa inuu ka bilaabo wathaaniya marka labaadna min almarwati wahaakada athaalithu shardiga saddexaad an yaqdaca waa inuu gooyo bimuruurihi maridiisa jamiica almasca makaanu ordidda oo dhan waa inuu wada maro oo marid ku gooyo alraabicu an yascaa waa inuu saciyo sabcan yaqiinan toddoba hubaal ah toddoba maroo la hubo xajka halkaas ayuu noogu dhammaaday masaa-ishiisa noo laabana darsiga berrihan ku dari doonaa insha allah waxaana sidaasoo kale aan qaadan doonaa oo macnaha waxa weeye duruusta kusoo xigta aan ku qaadan doonaa kuwan siyaarada nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo dadku markay xajiyaan in lala yimaado loo baahan yahay siyaarta nabiga qabrigiisa la siyaarto ayuu kitaabku ka hadli doonaa weeyaan kabacdina khaatimadii kitaabka dhammaystirkiisa ayaa ugu dambaysa oon casharada ugu dambaydana ku qaadan doonaa ilaahay ha nagu anfaco ziyaarta nabigana calayhi salaatu wasalaam kuwa ziyaarta ilaahay ha naga dhigo shafaacada rasuulka ilaahay hana siiyo kumayaalka ramadaanka la xorayna ilaahay nagu daro darsigeennii konton iyo toddobaad ee kitaabkeennii addurar albahiya oon xajka uga hadlaynay arkaantiisa iyo acmaashiisa intaas ayaanu ku soo koobaynaa wallaahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu